bismillahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka saaka darsan dhadinaysana waxaa ugu waaweyn madaxda dowlad goboleedka puntland oo heshiis ka gaaray khilaafkii ka taagnaa guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka xukuumadda soomaaliya oo sheegtay in garoonka diyaaradaha adan cadde iyo dekadda muqdisho ay noqonayso goobta ugu dambeysa ay ka baxaan ciidamada admisa ra-iisul wasaare xamse cabdibarre wafdi uu hogaaminaya oo shirweyne maanta uu qaybgalaya dalka jabuuti taliska ciidanka xoogga oo faahfaahin ka bixiyay howlgallada ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab ee ka socda gobolada dalka puntland oo sheegtay in dowladda federaalk ay doonayso inay galaangal siyaasadeed ku yeerato doorashada maamulkaasi ka dhacaysa wararka dibadda waxaa ugu waaweyn dhulgariir xoogan oo dad badan ay ku dhinteen oo ku dhuftay dalka shiinaha
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqal wanaagsan subax wanaagsan dhegeystayaal saaka waa subax talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay sagaali tobanka bisha labiy tobnaad disembar sanadka laba kun saddex iyo labaatan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxii reedu darsan oo faahfaahsan ugu horanaynu ku bilownay madaxda sare ee maamulka puntland ayaa waxay xal ka gaareen khilaafkii ka taagnaa guddiga doorashada gaar ahaan waa guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka maamulkaas madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ku-xigeenkiisa axmed cilmi cismaan karash iyo gudoomiyaha jibriil ayaa ka heshiiyey khilaafkii ka taagnaa guddiga xalinta khilaafaadka iyo sidoo kale ansixinta xubnaha golaha wakiilada cusub war-saxaafeed kasoo baxay madaxtooyada puntland ayaa waxaa looga warbixiyey kulanka waxaana lagu sheegay in madaxdu ay ka heshiiyeen qodobadaas islamarkaana haatan xaaladdu ay tahay mid degan islamarkaana ay dhinacyada doorashada isku hayaa gaar ahaan waa guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka hooshooda ay sii wada doonaan in guddiga uu magacaabay madaxweynaha maamulka puntland ee ansixinta iyo khilaafaadka doorashooyinka ee golaha wakiilada puntland sidiisa loo daayo in baarlamanka imaanaya ee lixaad uu ku yimaado habraac ku yimid baarlamankii shanaad oo muddo xileedkiisu ku egyahay soddoni howga december laba kun saddex iyo labaatan sidoo kale madaxda puntland ayaa kadib kulan gaar ah oo ay la qaateen guddiga xalinta khilaafaadka iyo ansixinta xildhibaanada waxay kula dardaarmeen in waajibaadkooda shaqo ay si hufan u gutaan islamarkaana ay noqdaan kuwo si daacad ah doorashooyinka u maamula gaar ahaan marka ay khilaafaadyo yimaadaan madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni ayaa waxa uu madaxda gaar ahaan guddiga doorashooyinka uu ka dalbaday in ay dardargeliyaan howlaha doorashooyinka islamarkaana loo baahan yahay in howlaha doorashada ay noqdaan kuwo si hufan ku dhaca sidoo kale waxaa musharaxiinta diidan waa gaar ahaan musharaxiinta mucaaradka ee kasoo horjeeda madaxweynaha puntland iyaguna diidanaa guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ayaa dhankooda la kulmay xubnaha uu khilaaf ka taagnaa waxayna dooddheer kadib ay isku raaceen in guddiga shaqadiisu ah uu si hufan u guto lana joojiyo wax kasta oo ka hor imaanaya xeerarka doorashooyinka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa waxay sheegtay in goobaha ugu dambeeya ee ciidamada admis ay ka baxayaan ay noqonayeen garoonka diyaaradaha iyo dekada weyn ee magaalada muqdisho wasiir shaandhigga xukuumadda soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur jaamac oo ka qaybgalayay xalay kulan barta x lagu qabtay ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay ka go-an tahay in ciidamada admis ay intaay ka baxayaan dalka ay gebiyahaan ciidamada soomaaliya ay la wareegaan amniga dalka wasiirka gaashaandhigga waxa uu sheegay in haatan dowladda ay u qorsheysan tahay in ay ciidamada admis ka saarto goobo badan uu ku yaala dalka islamarkaana ay la wareegaan ciidamada amniga ee dowladda federaalk soomaaliya wasiirka oo sii hadlay ayaa waxa uu tilmaamay in goobaha ugu dambeeya ee ciidamada admis ay ka baxayaan ay noqonayso garoonka diyaaradaha aadan cadde iyo dekada weyn ee muqdisho
horta goob walba oo ciidanka admis ay banaynayaan waa muhiim waxaan lagu qiimeynayaa waxaa amni ahaan kasoo noqon karo iyo siduu xaaladeeda noqonayo sidaan ugu filannahay ayay maaragta ka ka tarjumaysaa iyadoonan military expert aanan ka shaqayninna go-aanadaas lama qaato marka waxaa rabaa horta goob walba oo laga baxayo waa muhiim dhulkeena soomaaliyeed meel walba meesha kale waa ka muhiimsan yahay waxaan rajaynayaa inta harsan oo ay atmis ku harsan tahay oo inta badan waxaan u jeedaa in eerboorka iyo dekedda aada maaragta isha loogu haayo horey aan uga jawaabay eerboorka iyo dekedda meesha ugu dambeyso oo laga bixi doono ayay noqon doonaan marka faysaska ugu dambeeyayna ku jiraan mar walbana qorshaha way ku jiraan oo dalka oo dhan amnigiisa la wareegayaa micnaheedu goob walba oo dalka ka mid a dowladda soomaaliyeed iyo ciidankeeda inay ku filnaadaan waay marka taas inaan maskaxda ku hayno walaalkay muxudiin mishinka soo socdo suu u ekaanayaa saa la socotid amisom wejigay markii hore kusoo gashay iyo wejigii mar dhexe ay isu bedeshay oo nabad ilaalintii haddana nabaddalyo isku loogu bedelay mandate loogu siiyey oo haddana atmis loogu bedelay ayay markii twenty twenty four la gaarana laga yaabaa in ay timaado baahi ah in transition kale la galo waa suuragal laakiin suu ekaana weli ma cadda annaga ma rabno inaan ka hor dhacno waxa mustaqbalka dhici doona oo annaga qorsheen waxa waaye inay atmis labada kun labaatan iyo afartan naga baxdo dalka baahidiisa daqiiqadaas marka la joogo iyo duruufta markaasi taagan wixii ay dhaliso say noqon doonaan waa waxa hadda lasii analyse garaynayo laga sii shaqaynayo mission african ciidamadiisa joogayaan may noqonayaan mission isku dhafnu noqonaya waxaas hadda waxa laga shaqaynayo laakiin annaga waxaan rabnaa waxba hadday dhacayaan waxaan rabnaa inaan u dayno waktiga lana sugno waktigiisa tan kale walaalkii cabdixafiid timetableka midinkugu jiraa airbortka iyo dekedu asagana kusoo celiyey mar walba waa noogu jiraa taas ku bashaareysta mustaqbalka dalkiina oo dhammaystiran ayaa ciidamadiina qaranka idin maamuli doonaan qodobka xiga oo asaga ku daray oo ka dhigista dadka soomaaliyeed
waxa ahaa wasiir gaashaandhiga xukuumadda federaalk soomaaliya oo ka hadlayay kabixitaanka ciidamada admis ee dalka gaar ahaan waxa uu sheegay in goobaha ugu dambeeya ciidamada laga saarayo ay yihiin garoonka diyaaradaha iyo dekeda si kastaba ahaatee maalmo ka hor ayaa waxaa ciidamada admis lix iyo toban sano kadib ay gebi ahaan ay faaruujinaysa markaan ay ka baxeen xarunta madaxtooyda soomaaliya oo ay ku yeelaan xafiisyada madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo baarlamaanka waxaana haatan la wareegay amniga ciidamada dowladda federaalk soomaaliya gaaraan kuwa xooga darka iyo ciidamo kale oo tababar qaasa lasoo siiyey oo ku biiraya islamarkaana kamid noqonay ciidamada koofi casta ee madaxtooyada ilaadhisa markana ra-iisul wasaaraha xukuumadda iyo wafdigu hogaaminayo ayaa xalay gaaray magaalada jabuuti ee caasimada jabuuti ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdibari wafdigiisa uu hogaaminayay oo ka ambabaxay garoonka diyaaradaha dhinacadee magaalada muqdisho ayaa xalay gaaray dalka jabuuti iyadoona garoonka diyaaradaha dalkaasi lagu soo dhaweeyey ra-iisul wasaaraha ayaa wafdigiisa waxaa kamid ahaa wasiiro ka tirsan xukuumaddiisa xildhibaano kamid ah labada gole baarlamaanka iyo mas-uuliyiin kale ujeedka safarka ra-iisul wasaaraha xukuumadda ayaa waxaa lagu sheegay inuu ka qaybgalka shirka sanadlaha ee macadka heritage oo maanta ka furmaya dalkaas shirkan ayaa waxaa ka qaybgalaya mas-uuliyiin kala duwan iyo sidoo kale xubno sarsare oo halkaas gaaray islamarkaana waxaa shirka maanta la filaya inuu ka furmo jabuuti madasha ayaa waxaa sanadkan diiradda lagu saarayaa kobcinta dhaqanka nabadda geeska africa kaas oo saameyn ku leh guud ahaan bulshooyinka gobolka gaar ahaan bulshada soomaaliyeed tariska ciidanka xooga dalka ayaa waxaa isna faafeyn uu ka bixiyey howlgallada ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab ee ka socda qeybo kamid ah gobolada dalka taliyaha ciidanka lugta ee xooga dalka soomaaliyeed jenaraal dayax cabdi cabdullaahi ayaa waxa uu sheegay in howlgalladu ay yihiin kuwo sii socon doona islamarkaana lagu doonaya in dagaalamayaasha al-shabaab looga saaro qeybo badan oo kamid ah gobolada dalka ay kaga sugayin waa si hadalka u dhigay taliyaha ciidanka lugta isagoo sii hadlaya waxa uu sheegay in loo baahan yahay in ay ciidamada xooga dalka gaaraan kuwa ku sugan xuduudka ay ka fiigdanaan weerarada halkaas ka imaan kara dhanka al-shabaab
asalkeena waxaynu ka nimid bulshada dad weynahaaynu ka nimid haddana waa u shaqaynaynaa markii hore bulshadaan ka soo dhex baxnay oo qow qof walba oo askari kastaa wuxuu ka yimid aabbe hooy waktigee wakti dagaala waktigeesa wakti nabadeeda horta ciidanka xoogga dadka aan la dagaalamayno waa niman camaasiir ah oo qaybtood soomaali tahay qaybna ajanabi tahay waddankeenna ku soo duulay dadka dhibaato soomaaliyeed dhibaato badan u geystay ummadda dhammaantood ay dil ugu wada xukuman yihiin waad aragteen inay kumannaan qof dileen dadka qarxinayaan suuqyada masaajidda meelna aysan ku daynin nimankaan la diriraynaa nimankaas weeye magacaas dhallinyarada ay la baxeen waa nimankaas dadka gumaada haya meelaha ay haystaan nolosha ka ilaaliyey naagtii anteenadu shirkadaha isgaarsiintu anteenadoodu kama shaqayso hadday ka shaqaysana geed baa lala furaa meelahay joogaan isbitaallo iyo meelo ganacsi iyo meelo waxbarashana warkeedaba mar hore laga tegey markaad tegto dhul madow oo mugdi ah oo cidlo ah oo aad arkaysa shaksiyaad yar inay joogaan oo ayagu aan hadli karona xorriyad haysan ay ku hadlaan oo ay meel walba cadaadis ku hayaan weeye dhulka ay xukumaan nolosha qofka aasaasigaah bay dadka kala dagaalamahayaan dhammaan dhulka waxaa u liita marka la maro weel kastao aad soo marteen meelaha ay ayagu ka taliyaan baa ugu liita oo gacanta ku hayaan nolosha oo dhan baa dibdhac dadku ka yihi dadku waa qof in la dilo sugahaya iyo qof ayagu tay maskaxda ka xadhaan ay rabaan inuu darax ku xidhaan sidaas ayay dadku u qaybsan yihiin nimankaas waxaan isku haysanaa waddankan soomaaliya la yidhaahdaa wuxuu leeyahay dawlad waxaan uga baahannahay inuu nidaam iyo kala dambayn yeesho inuu dawladnimo ka hirgasho in sharcigu ka shaqeeyo dadkiisu waa dad muslimiina inay ilaahay ku xidhnaadaan qof kastaa uu ganacsigiisa iyo dhaqaalihiisa iyo noloshiisa gaarkaa xor u yahay ilmihiisa uu waxbarasho u helo asagu caafimaad helo
codkaas waxaa watanaha ciidanka lugta markan haddii aynuno puntland ayaa waxay dowladda federaalk ay ku eedeysay in ay dooneyso in faragelin ay ku sameyso doorashooyinka ka qabsoomaya dowlad goboleedkaasi wasiirka arrimaha gudaha puntland cabdi faarax siciid juux ayaa sheegay in dowladda federaalk ay aada u dooneyso inay saameyn ugu yeerato doorashooyinka ka dhacaya puntland oo uu ku eedeeyey in ay dooneyso inay faragelin ay ku sameyso doorashada wasiirka arrimaha gudaha masir juuxa ayaa sheegay in dowladda federaalk ay haatan damacsan tahay inay lasoo baxdo madaxweyne puntland kasii soconaya kasii socodsii kara ajendaaseeda siyaasadeed ee waxkabeddelka dastuurka dalka iyo doorashooyinka waa soo hadal kudhiga wasiirka wasiirka oo sii hadlayay ayaa waxa uu sheegay in ay haatan puntland ay ka socdaan diyaargarowga doorashooyinka islamarkaana dowladda federaalka gaar ahaan wasiiro ka tirsan halkaas ay doonayaan in ay isu tagaan xilga qabashada madaxweynaha puntland islamarkaana xukuumadda soomaaliya ee haatan dooneyso in ay ku yeerato saameyn sidoo kalena waxa uu sheegay in madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu diidan yahay in lagala hadlo arrimaha maamulka puntland waa siduu yiri
inay saameyn ku yeelato madaxweynaha kasoo baxi doona puntland iyo waxa uu aaminsan yahay iyadoo u aragta inay ku maarayso ajandaha iyadoo ay wado oo ah inay dowlad dhexe dhisto oo madaxweyne ku-xeen keento oo ra-iisul wasaaraha meesha ka keento oo dastuurka bedesho taas weeye midda su-aasha asaasiga ah meesha taallaa taas weeyana dooda maaragtay reer puntland maanta waxa ay kala dooranayaan wasiirada wadada reer puntland waa muwaadiniin wasiir bad soo ahayd danaha farmaajad fulin jirtay miyay markaa wasiirka ahayd macnaheedu hadday wasiir noqoto anigu anigoo wasiirka ah puntland ee anigoo ka ah federaalka isuma sharxin meesha waa kala gaar markaad xil u haysid cid oo tartamaysid iyo marka cid ay maaragtay ay ku maalgelinayso ku riixayso iyo dowlad barnaamijka dimuqraadiga bay kasoo horkajeedi dadku waa dad reer puntland waa mas-uuliyiin waa tartami karaan laakiin waxaan kuu sheegayaa ajandaha laysku hayaa maanta waxa weeye galaangalka ay fila soomaaliya u doonaysa inay ku yeelato doorashada puntland iyo inay puntland iyadoo aayaheeda ay go-aan ka gaarto oo si madax bannaan u gorgortonto taasaa meesha meesha taalla laakiin dhinaca kale waxaa la leeyahay in ishaysad socdo puntland mar walba ay tidhaahdo iyo wax ma ogoli mashaariic
halka warkaasaa kala socotaan wararaadiiya dalsina magaalada muqdisho markana wararka dibadda waxaa sii kordhaya tirada dadku dhintay dhulgariir xoogan oo ku dhuftay dalka shiinaha tirada dadka ku dhintay dhulgariirka ayaa waxay haatan gaartay boqol lix iyo toban qof sida ay sheegeen maamulka deegaanka warbaahinta dowladda ayaa sheegtay in boqol iyo shan qof ay ku dhinteen halka loo yaqaano toban kalena ay ku dhinteen gobolka loo yaqaano kisna ee dalkaasi dariska la ah waa gobolka dariska la-ah dalka shiinaha mas-uuliyiinta gobolka ayaa waxa ay sheegeen in dhulgariirka uu aada u xooganaa kadib shir jaraa-id oo ay ku qabteen subaxnimada iyo talaadada oo ay ku sheegeen in ilaa iyo boqol siddeetan iyo lix qof ay ku dhaawacmeen dhulgariirkaas oo ahaa mid aada u xoogan islamarkaana geystay burbur aada u xoogan oo ay ku dumeen dhismayaal fara badan kubanaan shaqaalaha samad bixinta ayaa laga daadguriyey goobaha musiibadu ku habsatay saraakiisha ayaa shacabka ka codsaday in aysan u dhowaan goobta ay musiibadu ka dhacday sida wadooyinka burbursan oo laga mamnuucaynay gaadiidka maran guudahaan warkiisa waxaad dhegeysaa arsaaka darasaad ka dhegeysanaysiin wanaginta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warla helyaabaa tale la hel